دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa si shirqoola loogu dilay magaalada muqdisho iyadoona faahfaahin laga helaya qaabka uu u dhacay dilkiisa taliya ku-xigeenkii hore sirdoonka dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay qarka u saaran tahay inay burburto dalkana ay la wareegaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaari ay wateen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku jiray mootobajaaj ay saaraayeen dad rayid ah dowro socotay muddo toddobaad ah ayaa loo soo xiray ducaadda degmooyinka jamaame iyo kamsuuma hiwaleyada islaamiga ah ee jubbada hoose ciidamada ingiriiska ee jooga dalka kenya ayaa lagu eedeeyey inay daliil iyo xadgudubyo kale ka geysteen gudaha dalkaas dibadbaxayaal caraysan ayaa dab qabadsiiyey safaaradda oo maamulka yuhuuddu ku leeyahay dalka mexico قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran taliya ku-xigeenkii hore sirdoonka dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka oo ay qarka u saaran tahay inay burburto dalkana ay la wareegaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan
cabdisalaan guuleed oo ah taliya ku-xigeenkii sirdoonka dowladda federaalka ahna nin xiriir la leh sirdoonada reer galbeedka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay xaaladu ku xuntahay islamarkaana ay halis ugu jirto in beddelkeeda ay dalka oo dhani dowlad ka noqoto xarakada mujaahidiinta al-shabaab guuleed oo u waramay warbaahinta maxalliga ah ee muqdisho ayaa warkiisa kusoo qaaday dhowr arrimood iyo xogo kala duwan oo ku saabsan dagaaladii dhacayay muddadii uu joogay xasan sheekh marka hore waxa uu qiray inay saxan tahay aragtida ay dad iyo dowlado badani qabaan oo ah in soomaaliya ay mar dhow noqon doonto sida afghanistan oo kale marka in la yidhaahdo soomaaliya cad shabaaba maaragtay afghanistan oo kale noqone waxaan isleeyahay suurtagalnimadeedu aaday u sarraysa leanna soomaaliya ciidankeedu kuma filla inuu difaaco xarumihii iyo fariisime ay ka baxeen admis tan kaleo runtii muhiimkana waxa weeyaan laba sano kadib al-shabaab dagaalkii soomaaliya ay kula haysa dowladda xasan sheekh xaguu ku dambeeyay laftii su-aalaha marka qaymaynta iyo qiyaasta iyo qaabka dowladda soomaaliya u dhaqdhaqaaqeedu yahay iyo markii la fiirsho waxaa is leeyahay dareen iyo tuhin jira weeyaan in laga cabsado soomaaliya inay gacanta u gasho alqaacida guuleed ayaa warkiisa daliil uga dhigay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhisan tahay qaab dowladeed kana horeyso dowladda federaalka al-shabaab waa alqaacida awoodda ay leeyihiinna ma ahan awood keliya ee waa waxa weeyaan isku tashi iyo tayo ciidan iyo sirdoon iyo dhaqaalay leeyihiin oo runtii joogteeyeen dowladda soomaaliyane uma dhisna sidii dowladda afghanistan oo dhaqaalo badan iyo ciidan badan oo maanta meel u yaallaa ma jiraan marka haddaad isbarbar dhigto awoodda ciidamada soomaaliya awoodda al-shabaab al-shabaab ayaa ayaa effective saban oo tayo badan markii loo fiirsho awoodda ciidamada soomaaliya labadii sana halkii sane lasoo dhaafay waxbaanka qorayay waana muujinaya cabsida jirta inay soomaaliya meelo badan oo ka mida ugu yaraan meelo badan oo ka mid a ay suurtagal tahay inay gacanta u gasho al-shabaab dhammaadka sanadkan ilaa bilaabka sanadka soo socda haddii baysan aysan khatar weyn gelin jiritaanka dowladnimada soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay inuu dib u dhac ku yimid dagaalkii uu xasan sheekh ku dhawaaqay waxa uuna u sababeeyey dhowr arrimood
maanta dib u dhac weynaa ku yimid meel kasto ama inta badan ciidamada soomaaliya al-shabaab ay kusoo weeraraan anagoo ogni ka tira badan yihin oo ciidanka fadhiisintaas jooga uu badan yahay khasaaraha iyo dhibaatada ciidanka soomaalida gaarta aaduu u badan yahay macnaheeda marka waxa weeyaan ciidanka soomaaliya intelligence markii la yidhahdo sirdoonka ciidanka soomaaliya aaduu u hooseeya sababtoo maahan ciidan in lasoo weeraro oo ciidan awood leh oo kusoo weeraro oo xaruntaada yimaado adoon ka warhayn inta badan saasaa dhacdo qalabka ciidanka soomaalida markii lasoo weeraro al-shabaab way ka qaataa taas oo dhowr waxba loo xeerin karo inay tahay xog ogaalnimo xun ciidanka hayso tababar xumo ciidanka haysa iyo dayac ciidanka soomaaliya haya cabdisalaan guuleed ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay niyad ahaan aada u liitaan islamarkaana aanay hor istaagi karin milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kalsoonida iyo moraalkay ku xiran tahay askari saddex bilood tababar la siiyey oo madaxiisa waxa la yidhaha mushroom heerka timisu ay kala taagtaagan yihiin oo laga yaabo inaan la barin arkayga aniga waxaan joogay gobollada dhexan tegey dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafo waxaan la kulmay saraakiil dagaal loo waday iyo askar wiilashaasu inta badan arkayga xataa waxaan umalaynaya xabad nool inay ka rideen ma u malaynayo iska dhaaf inay dagaal xoog lahoo lagu tijaabiyey ay galaan marka cabsida abuuran iyo iyo iyo maaragtay kalsooni darrada ciidamada iyo qorshe xumada ciidamada soomaaliya ka jirta ayaa u nugleynaysa ciidankeenu inay ka awoodi liitaan al-shabaab oo toban jeer ka awoodi ka tiraya ama ka tayaya guuleed waxa uu qiray in dalka etoobiya uu ka dhici doono mar dhow shir looga hadlayo masiirka dowladda federaalka xilli uu khilaaf ka dhexeeya dowladda federaalka iyo etoobiya oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in bisha soo socota ee juun uu qorshuhu yahay in kumanaan ka tirsan ciidamada shisheeye laga saaro waddanka kuwaas oo ah awood ay ku tiirsan tahay dowladda federaalka waxa uu xusay in xasan sheikh ay tale ku caddaatay hadda uuna gudbiyey codsi dib u eegis ah xogtaan hayo madaxweyne xasan sheikh wuxuu codsaday in ciidamada admis oo u qorshaysan bishaan hadda juun dhowr beri nooga dhiman tahay afar kun oo baxaysa in ugu yaraan laba kun ama ka ama ka badanba dib loo dhigo xasan sheikh wuxuu kaloo codsaday ciidanka admis bixitaankooda waxa laga bedelo oo dib ha loo dhigo ciidanka admis bixitaankooda waxaa la qorsheynayey muddo laba sana ah ama saddex sanaba aan dho dhaqaalo in loo helo oo dhaqaalihii meel loo saaro ciidankan mushaarkoodii iyo logistigoodii meel loo saaro wax laba maalmood lagu bedeli karo ama dee soomaalida dhaqankeedii ahay anigu waan isbedelay adiguna isbedel wax la yidhaha ma jiraan ma ogi in laga yeeli doono iyo in laga diidi doono ciidankaas in dib loo sii dhigo oo cadad kamida la reebo sababtoo waa la ogyahay soomaaliya inaysan difaac iyo weerar al-shabaab labadaba ku fillayn cabdisalaan guuleed taliya ku-xigeenkii sirdoonka ee dowladda federaalka ayaa ku qoslay wararkii ay dowladda federaalka baahinaysay kuna sheegaysay inay boqol boqol maalin weliba u diri jirtay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo ay maalmahan dambe boqol boqolkii ku bedeshay labaatan labaatan dowladda haddii la fiirsho qoraaladeeda waan laynay waan baabiinay al-shabaab maba noolaba markasta waxaan is idhahdaa al-shabaabka ma geedahay kasoo dhashaa markaad fiirso cadadka qiyaastii horeed al-shabaab iyo inta ciidamada dowladdu dileen haddii la isku daro shabaab ma jiro marka dagaalkii shabaab laba sano kabacdi xagguu joogaa waa arrin issue weyn oy tahay in laga doodo laga hadlo si saxa looga wada hadlo al-shabaab weliba waxaysan haysan ay dib ula wareegaan ma baciidsanayo inay imaan karto haddaan qorshaha wax laga bedelin dowladda federaalka ayaa u muuqata mid ku jabtay dagaaladii ugu dambeeyey waxaana la odrosayaa haddii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay markeeda weerar qaado in aysan dowladda federaalka haysan awoodda ay isku difaacdo maadaama ciidamadeedii ay ku le-deen dagaalada sida ay aaminsan yihiin khubarada milatariga iyo sirdoonka oo ay ka mid yihiin dadkii xelalka kasoo qabtay dowladda federaalka gaari ay wateen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku jiray mootabajaaj ay saaraayeen dad rayid ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed muudey axmed abumuslim
gaari cabdibile ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa maalintii shalay gudaha magaalada muqdisho si bareer ah uga jiiray mootobajaaj ay la socdeen dad rayid ah halkaas oo waxyeelo kala duwan ay ka soo gaareen dadka shacabka ah dhacdadan ayaa laga soo tebiyey suuqa beerta ee degmada waaberi ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaariga cabdibilaha oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaana si bareer ah suuqaasi ugu jiray mootobajaajta ay la socdeen dadka shacabka ah inta la hubiyey ugu yaraan laba gabdhood oo mooto bajaajtaasi saarnaa ayay waxyeelo kala duwan soo gaartay mid ka mid ah labada gabdhood ayaa dhaawacantay halka tan kalena ay dhimir beeshay kadib markii ay jug ka soo gaartay gaariga cabdibilaha ah ee xoogga ku dul maray mooto bajaajta sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay burbur xoogan oo gaaray mootobajaajta iyo dadweyne aada u fara badan oo isugu soo hoomay halka ay dhacdadu ka dhacday waxaana la wari la wariyey waxaana la wariyey in dhacdadani ka badbaaday wadaha mootada bajaajta ah dowro socotay muddo toddobaad ah ayaa loo soo xiray ducaadda degmooyinka jamaame iyo kamsuuma ee walayada islaamiga ah ee jubbada hoose maxamed ciise ayaa ka waramaya munaasabad lagu soo xirayay dowro diini ah ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dowro diini ah oo duruus kala duwan ay ku qaateen oona socotay muddo toban maalmood ah ayaa loo qabtay ducaadda degmooyinka jamaama iyo kamsuumo taasoo loogu soo xiray gudaha magaalada kamsuuma ilaa iyo konton ducaad ayaa ka faa'iidaystay dowladan kuwaasoo qaarkood munaasabadda ka hadlay waxaa kasoo qaybgalay xafladan martisharaf kala duwan sida culimada oo ay ka mid yihiin culimaa uddiin mas-uuliyiin iyo macallimiin ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay sheekh jaamac cabdisalaam oo ah culimada diinta islaamka isagoona jeediyey kelimad towxiidka ku saabsan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمل السماء لن علم وحا كوريا علم يا كوريا علم كان وهريا وه أول واجب هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله مركا نينكي كم غنت هاي وحكا لأولو دينا يا مجرد غير مكوعد دينين daaquudka reer heermaka ay caabudayeen laba nooc buu ahaa wuxuu ahaa shirku tacabud wa taqarub iyo shirku taqniin wa tashriic shirku tashriic wa taqniin wa daaca labadaa shirki oo midna qaanuunka yahay midna qabuuraha asnaamta ay caabudayaan yahay gabagabadii waxaa soo xiray munaasabadda waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis isagoona la dardaarmay ducaadii kontonka ahayd ee ka faa'iidaystay dowladda guud ahaanna dadkii soo haaduray xafladdan ikhtaamkeeda oo kala duwan haddii ay yihiin dadkii macallimiinta dowladdu bixinaysay haddii ay yihiin nuqabada iyo dadka kala duwan oo meelaha ka imaadeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaas kadib marka walaalayaal waxaanu leenahay dadkan halkan fadhiyo oo ducaadda ah oo halkan ay joogtaan waajibka oo idin saaran wuu ku cad yahay shicaarka dowladda ku cad yahay balliguu canii walow aaya xadiidka nabig calayhi salaatu wasalaam ayaa nooga cad yahay waajibka idin saaran oo laidinka rabo qof kastana waajib ku ah gaar ahaana idinka maanta idin saaran waxaa weeye in ummadda aad gaarsiisaan dacwadii diinta ma ahan marka ugu horeysa dowra noocan oo kale ah loo qabtay ducaadda ku dhaqan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ciidamada ingiriiska ee jooga dalka kenya ayaa lagu eedeeyey inay dilal iyo xadgudubyo kale ka geysteen gudaha dalkaas faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed amiin
bulshada kenyaanka ah ayaa ciidamada dowladda ingiriiska ka jooga waddankaasi u jeediyey eedeemo kala duwan oo ay ka mid tahay dilal lagula kacay dad kenyaan ah cutubyo ka tirsan ciidanka dowladda ingiriiska islamarkaana saldhigyada militari ku leh magaalada nanyuki ayaa loo jeediyey eedeynta ay ka mid tahay dembiyo dilal bareer ah taasi oo guddi ka socda uu bilaabay inuu xaqiijiyo guddi uu baarlamaanka u saaray dhacdooyinkaasi ayaa tallaadadii dalka kenya ka bilaabay dhageysi dadweyne kaasi oo lagu xaqiijinayo dilalka iyo falalka kale ee lagu eedeeyay ciidanka ingiriiska ee ku sugan gobolladii ay gumaysiga kaga joogeen dalka kenya dil oo keliya ma ahan falalka lagu eedeeyey ciidanka britain balse waxaa qayb ka ah xabsigeyn musuq maasuq ku-tigrifal awoodeed iyo falal kale oo uu ka mid yahay kufsiga warbaahinta kenya ayaa waxa ay sheegtay in kiiskii ugu saameynta badnaa ee la xiriira dhacdooyinkaasi loo haysto ciidanka ilaalada ammaanka islamarkaana aan waxba laga qaban la diiwaangeliyey labada kun iyo labaiyo tobankii kadib markii meydka haweenay kenyaan ah laga helay qaybo ka mid ah magaalada nanyuki halkaasi oo markii ugu dambeysay lagu arkay iyadoo la nool askari british ah qoyska agnes wanjiro ayaa dowladda kenya u gudbiyey dacwad ku saabsan dilka haweeneydan koob iyo labaatan jirka ah balse waxay tan iyo labada kun iyo labaiyo tobankii sheegeen in laga gaabiyey kiiska gabadhooda xaqiijinta kiiskan oo daraad bilaabatay ayaa la sheegay in ay socon doonto ilaa iyo soddonka bishan oo maanta ku beegan kenya ayaana horey ugu fashilantay baaritaanka kiisaska dilalka ah ee ay dalkaasi ka geystaan ciidamada ingiriiska waxaana kiisaskaasi ka mid ah kiiskii dhacay labada kun iyo labaiyo tobankii sarkaal ka tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa si shirqool ah loogu dilay magaalada muqdisho iyadoona faahfaahin laga helayo qaabka uu u dhacay dilkiisa mahad cubayd ayaa ka waramaya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka nin isbitoore sare ah oo meydkiisa laga helay xaafad ka tirsan degmada hurwaa ee magaalada muqdisho ninkan oo lagu magacaabi jiray cabdulkafaar ayaa ahaa isbatoore sare ama sarkaal xigeen ka tirsanaa booliska dowladda federaalka si gaar ahna uga howlgeli jiray saldhigga degmada huruwaa ee dowladda federaalka waxaana la sheegay inuu dhintay habeen hore hase ahaatee waxaan ilaa iyo hadda la caddayn habka uu u dhintay ninkan xogo iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya dilkiisa xubno ka mid ah dowladda federaalka waxay sheegayaan inuu isagu isdilay oo xabad qorigiisa ku jirtay ku fakatay halka dad kalena ay sheegayaan in qaab shirqool ah loo dilay halka uu si gaar ah kaga dhacay dilka ninkan ayaa lagu sheegay inay tahay guriga gabar uu haasaawe ka dhexeeyey oo ku yaala isla degmada huriwaa ee gobolka banaadir si kastaba ha ahaatee aabbaha dhalay wiilkan oo lagu magacaabo cabdulaahi muuse abuukar ayaa la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay in wiilkiisa la dilay isagoo dafiray inuu isagu isdilay tuhan waxaan qabnaa ciddii xaafadda in lagu dilay ayaa tuhan ayaa qabnaa oo ah nikaanu afar saac habeenimaa la dilay maalin laba saac ay iyo hal saac i bar wixii ka dambeeya ayaa naloo sheegay in la dilay marka tuhankaas ayaa aad i aad waxaas waxba kama jiraan ninkaanu madaxa waxay ku taal saddex xabadood oo baas ah ku taal sida adiguba haddaad rabtid waa arki kartaa afkana waa burburay oo oo hal xabad iyo oo saas ay samayn karta maaha marka sidaas darteed annaga aftayna in dad u dilay waa caddahay dadaad dilay taas waa caddahay sawiro laga soo qaaday ninkan oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya dhaawac weyn oo kaga yaalla wejiga gaar ahaan afka taasoo ay dadka qaar ku sheegeen inay tahay xabadka ka dhacday qaybaha dambe ee madaxa kana baxday afka
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dibadbaxayaal caraysan ayaa dabqabad siiyey safaaradda ah oo maamulka yuhuuddu ku leeyahay dalka mexico cali aadan ayaa ka warramaya dad ka caraysan falalka bahalnimada ah ee maamulka yuhuudda uu ka wado marinka khaza ayaa isugu soo baxay safaaradda sahnuuniyadda ee caasimadda mexico kuwaas oo doonayay inay xoog ku galaan safaaradda booliska dalkaas oo adeegsanayay sunta dadka ka ilmaysiisa ayaa isku dayayay in banaanbaxyaasha kala eriyaan muuqaalo laga soo duubay ayaa la arkayay iyada oo banaanbaxyaashu ay dab qabasiiyeen safaaradda banaanbaxyaasha qaarkood oo sitay boorar ay ugu soo horjeedaan maamulka yuhuudda ayaa la arkayay maamulka sahnuuniyadda ee uu hogaamiyo netanyahu ayaa la daala dhacaya cadaadiska gudaha iyo midka dibadda ee siyaasiga ah bisha aynu ku jirno mey waxaa yuhuuddu ay u yeerteen safaaradahooda kala jooga wadamada sbein norway iyo ireland kuwaas oo sheegay in ay aqoonsan yihiin falastiin asxaabta mucaaradka ah ee yuhuudda ayaa iyagoona dhankooda aada ugu degaya dagaalka aan natiijada lahayn ee yuhuudda ay ka wada marinka khaza waxayna duulaankaas ku tilmaameen mid khatar ku ah jiritaanka yuhuudda warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa